amarkan ka soo baxay maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa ku wajahan dadka ka shaqeeya jarista dhirta kuwaas oo waayadii u dambeysay kusoo badanayay magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda kuwaa uu inta badan ka jaraya dhirta meelo badan oo magaalada kismaayo nawaaxigeeda ahi guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed farweyne ayaa sheegay in dadkan ay sharciga horgeyn doonaan islamar ahaantaana ciidamada ammaanku uu faray in ay gacanta kusoo dhigaan kuwa jaraya dhirta oo waayadan dambe kusoo badanaya nawaaxiga magaalada kismaayo waxaa la joojiyey geedataristii laakiin baryahan dambe waxaa soo baxday kooxo abaabulan oo lacag ka raadinaya inay dhulka intay banneeyaan ku gabbadaan beere aan jirin goof ka dhigaan arrintaasuna waxay sababtay inay dabaylo kacaan in roobkii yaraado in xoolihii wax cuna waayaan arrintaas maamulka degmada oo kaashanaya tarinka taliska ciidanka booliska iyo wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta waxaa laysla qaatay laga bilaabo maanta in howlgal wada jira laga sameeyo cid alla iyo ciddii lagu helo oo falkaa ku jirtana sharciga la horgeeyo guddoomiyaha degmada kismaayo ayaa sidoo kale ciidamada ammaanka ku amray in ay sharciga horgeeyaan cid kasta oo ku mashquulsan jarista dhirta ee ku yaala gudaha magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda waxaana sidoo kale uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya aysan ogolaan doonin in marka guryaha la dhisayo iyo sidoo kale boosaska aanu laga jari karin dhirta si dhibaatooyin arrimaha deegaanka ahi aanu uga dhicin gobolka geed qof iska goyn karaayo ma jiro oo lacag inuu ka raashin raba bugcad beena oo aan wax ka shaqaynaya ay jirin kooxaha marka hadda ku hawlan oo ciidamadu daraad laba beri ka hor ay howlgal ka sameeyeen inta ku hadheen waxaan leenahay intaan laydinku imaan isaga taga meeshaas dadka shacabkaana waxaan ugu baaqayaa isgarabtaaga ciidamada amniga iyo maamulka dawladda ha la furo dhulka la xirtay oo dhan idinkoo daba socda ciidamada daba socda annaguna waxaannu samayn doonnaa howlgal wada jira laga bilaabo berri iyo wixii ka dambeeya haddii alla idmo lama fiirsanayo geedda moo la gooyo haddeeraa bannaanka joogtaa tuugow yaana meeshaa loogu imaan wasalaamu calaykum waayadan dambe waxaa kusii kordhaya magaalada kismaayo jarista dhirta xiliyada guryaha ay dadku dhisanayaan sidoo kale marka ay dadku boosas kala iibsanayaan ayaa ka mid a xiliyada dhirta aad loo jaro iyadoona taasi ay saameyn ku yeelatay deegaanka waxaa aada u kordhay bacaadka iyo sidoo kale kuleelka ka jira magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda waxaana taas loo sababeynayaa baa layidhi dhirta oo jarasteedu ay si weyn uga badatay magaalada kismaayo waxaana mas-uuliyiinta maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ay sheegeen in wixii hadda ka dambeeya ay sameynayaan ciidamo gaar u ahi oo ka shaqaynaya arrimaha deegaanka iyo ilaalinta dhirta waxaana ay sheegeen in ay beeri doonaan kumanaan dhir ahi oo lagu beerayo gudaha magaalada iyo nawaaxigeeda isbedelada cimilada oo ka dhaca dunida ayaa saameyn xoogan ku yeeshay meelo badan oo soomaaliya ka mid ahi kadib markii dadku ay jareen dhirta inteeda badan waxaana aad u adag in dadku ay ka nabadgalaan dhirta inkastoo maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo uu sheegay in ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan kuwa ku mashquulsan jarista dhirta aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo